iyadoo laga cabsi qaba in fatahaad uu sameeyo webiga shabeelle ee dhex mara magaalada beledweyne ayaa waxaa soo kordhaya cabsida laga qaba fatahaadda iskuduwaha wasaaradda tamarta iyo biyaha gobolka hiiraan ee maamulka hiirshabeelle ayaa dignin u diray dadka degan hareeraha webiga shabeelle maadaama laga cabsi qabo in uu fatahaad sameeyo webiga shabeelle cawil maxamed jabriil iskuduwaha wasaaradda tamarta iyo biyaha gobolka hiiraan ee maamulka hiirshabeelle ayaa sheegay inay jiraan qoysas ka soo barakacay deegaano uu maro webiga shabeelle ee hoos yimaada magaalada beledweyne ayna u baahan yihiin gargaar dhan waliba leh anigoo ku hadla marka afka wasaaradda biyaha dowlgoboleedka hirshabeelle iyo midda qaranka ilaahay subxaana wa tacaalaa biyaha soo socdaaho hanaga qabto fatahaaddu waa dhib badan tahay shacab badan ayaa ku barakacaayo hadda waxaa laga barakacay tuulada la yidhaahdo qooqane helikilyo waxaa laga barakacay tuulada la yidhaahdo bacaad intaas waa laga barakacay dadkaas hadda waxay tuuran yihiin tuulada shanila ayay tuuran yihiin waxay ka qaxeen waa biyo waxayna hadda dadkaas haddana u baahan yihiin waa biyo sababtoo ah xaaladaha hadda oo dadku ay dareemi karaan waa dareemi kartaa ilaahi subxana wa tacaala waxaan ka baryayaa in biyahaas soo socda la sheegaayo oo xaaladda adag wataan ilaahay subxana wa tacaala asaa awood leh ilaah naga qabto intii barakacdana ilahi subxana wa tacaala waxaan leeyahay guryahoodii ilahi subxana wa tacala si caafimaad allah ugu soo celiyo waxaan halkaa digniin ugu dirayaa ama baaq ugu dirayaa dadka ku nool jiinka webiga hareeraha webiga degan in webiga xaaladiisa ee maraysa meel halis ah wuxuu maraya webiga meel halis ayuu marayaa webiga waxaa laga xabsi qabaa xaaladaha soo socda haddii tiilaa meel ay taallaah in haddii biyaha ay soo socdaan ay soo food saaraan in webiga dhinac ka goosto sababtoo ah waxaan marka halkan baaq u diraya dadweynaha ku nool gobolka hiiraan qaasada degmada beledweyne in ay ka fujinoodaan cidda dadka xamiirada degan iyo dadka macnaha jiinka webiga u dhow inay macnaha iskaga baxaan ay ka fogaadaan